bismillahi raxmaan raxiimi galo wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka sahanka oo galab ka socdaan kale aad ka dhegaystaan raadiyaha cadcaado waa tahay mar kale galo wanaagsan saaxiibayaal waa galabnimo isniina taarikhdan a ku beegan tahay labiyo tobanka bisha koob iyo tobnaad sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada galabta barnaamijka sahanka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa amar la duldhigay xilli doorashada maamulkaasi loo diyaar garoobayo wararka ugu dambeeyey ayaa galabta barnaamijka sahanka aad ku dhegaysan doontaan saaxiibayaal qodobada kale goorro aad dhegaysan doontaan waxaa ugu waaweyn maamulka puntland oo eedeyn kulil u jeesay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ujeedka eedeyntaasi ayaan goorro idiinso gudbin doonaa saaxiibayaal qodobada kale goorroo dhegaysta doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa dowladda dhexe federaalk ku eedeeyey dilalkii iyo dagaaladii ka dhacay deegaanada galmudug waa dhegaysta doontaan saaxiibayaal qodobada arrimahaas la xiriira qodobada kale goorroo aad dhegaysta doontaan waxaa ka mid ah khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxda jubbaland iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ujeedka aad dhegaysta doonteen saaxiibayaal khilaafkaasi qodobada kale goorrow aad dhegaysta doontaan waxaa ka mid ah isbeddel ayaa lagu sameeyey qaar ka mid ah taliyayaasha salgiyada maamulka gobolka banaadir waad dhegaysta doontaan saaxiibayaal xog arrimahaas la xiriira oo raadiyaha cadaado ay heshay qodobada kale goorrow aad dhegaysta doontaan waxaa ka mid ah wararka ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la sheegay in dib u dhici doonto doorashadaasi oo dhegaysta doonteen xog arrimahaas la xiriira saaxiibayaal qodobada kale galabta sahanka dunida aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hadashay dabkii ka kacay garoonka cadcadde ee magaalada muqdisho waad dhegaysan doonteen saaxiibayaal qodobadaasi soo kordha ayaa goorhor dhegaysan doonteen barnaamijka waxaa soo saaray maad nuure axmed anuguna waan la socodsiinayaa shirmaaka suulan uu farsameynayaa meel kasta aad joogteen saaxiibayaal gala wanaagsan waa meesha aad joogteen galo wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaad dhegeysateen qodobada ugu durara imikii haatan kusoo dhawada saaxiibayaal barnaamijka oo dhan meel kasta aad joogteen saqasoo maalkaad iyo xadaayado idiin soo gaarayaba xarawadayn ka leenahay galo wanaagsan saaxiibayaal waa tahay galo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta aad joogteen saqasoo maqalkaad iyo xadaado idiin soo gaarayaba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka sahanka dunida raad iyo xadaado ayuuna idinkaga imaanayaa saaxiibayaal aana ku bilowno golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa amar la dulligay xilli doorashada maamulkaasi toddobaadkan oo soo aadan bilagos la filayo inay ka dhacdo magaalada baydhabo xarunta kumeelgaarka koonfur galbeed magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa maanta waxaa kulan cadi ahaana ku yeeshay golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed kaas oo ay uga hadlayaan xaaladda ammaan ee koonfur galbeed isbedelka la rajeynayo inuu ka dhaco halkaasi kulanka ayaa waxaa shir gudoominaya ku-soomaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna gudoomiyaha baarlamaanka cabdiqaadir shariif shiiquna waxaana lagu soo qaaday xaaladda ammaan ee koonfur galbeed iyadoo amar la dugay golaha wasiirada maamulkaasi afyeenka maamulka koonfur galbeed nuuradeen yuusuf gacma oo kulanka kadaka warbixiyey ayaa sheegay in wasiirada walba lagu amray in wixii agab ah ay hayso qoraal ahaan u keenaan xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed si aysan u dhicin kutagrafal hantiyadeed gabagabadii si hayaha madaxweynaha aana gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekaadan waa shariif cabdiqaadir shariif shaquna maya ayaa wasiirada faray in waajibaadka shaqe ay si caadi ah ay gutaan meel kasta aad joogtaan gala wanaagsan saaxiibayaa saanka dunida ayaa dhegeysanaysaan gala wanaagsan sahanka dunida ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xadaado ayuuna idinkaga imaanaya kadib shay jira iyadoo maanta magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal uu ku qabtay gudoomiyaha gobolkaasi ayaa waxaa idiin kulul u jeediyey uu u jeediyay dowladda federaalka iyo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee federaalka gudoomiyaha cabdislaan xasan oo loo yaqaano gunjar ayaa marka hore waxa uu sheegay in ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre uu sifileen ballanqaad uu sameeyey bahda ciyaaraha gaar ahaan garoonka mire awaare ee magaalada garowe ee puntland dhinaca kale gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in siyaasiyiin iyo xildhibaan u ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya u soo diray gobolka nugaal kuwaasuu sheegay in faragelin ay ku hayaan arrimaha maamulka wuxuu sheegay in tallaabo kasta oo la doonayo in xildhibaanada iyo wasiirada xukuumadda soomaaliya ay ka sameydaan gobolka nugaal ay u soo maraan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas galo wanaagsan saaxiibayaal meelkasta aad joogtaan iyo si kastoo maalka raadiyo hadaado idiin soo gaaraya saanka dunida ayaad dhegeysanaysaan galo wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida ayaa dhegeysanaysaan raadiyo cadaado ayuuna idinkaga imaanayaa f m ta siddeetan iyo siddeed dhibic shan makaartis ayaad nagala socotaan madaxweynaha galmudug axmed ducale geelle xaaf ayaa dowladda dhexe federaalka soomaaliya ku eedeeyey in dhibaatooyin sacdi lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka mid ah maamulka galmudug oo qeyb ay ka ahayd xaaf ayaa sheegay in hadalkii waa dalalkii ka dhacay cadado baydhabo iyo balanballe iyo afar booqo ay ahaayeen xukuumihii ay abuurtay dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya oo qarxay axmed ducale geelle xaaf ayaa sidoo kale sheegay in khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada uu noqday mid daba dheeraad ah oo xilligan qarka u saaran inuu burburo wuxuu sheegay inaysan jirin horumar laga sameeyey soomaaliya deegaanada galmudug haddaba sanadii lasoo dhaafay sababo la xiriira khilaafka ka jira dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleeda xubnaka ah dowladda federaalka sanadkaas wax hoos u dhaqa mooye wax kor u soo kacay ma jirto gobolka iyadoo ay sabab u tahay uun khilaafan isleeyahay dowladda federaalka saldhigo u ah haddeer wax balanballe iyo hobyo iyo cadaado iyo ka qarxaya waa ukumihii ay meesha dhigeen ukumihi muddo maalintii laacaysa markaasoo baxal ka soo baxaya ya marka waxaan leeyahay war dowladda federaalka ahe ilaah baan idinku dhaarshino ummadda u naxa annaga noo naxa dadka aad ku tiirsan tihiin oo wax ku ti wax ku tihiin waa annaga inaad wax sii fogeysana looma baahna in wax la sii fogeeya looma baahna annagu haddaan nahay dowlad goboleedyada arrinteeda un arrin qabashay ahayd arrintiina way fogaato waa la fogeeyey haddii aan arrintaas fogaatay lasoo celina burbur baa imaanaya
galo wanaagsan saaxiibayaal saanka dunida raadiyo xadaado ayaad dhegeysanaysaan galo wanaagsan saaxiibayaal khilaaf xoogay ayaa soo kala dhex galay madaxda ugu sarreysa maamulka jubbaland iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanada jubbooyinka waxaa soo baxaya khilaaf ka dhex jira maamulka jubbaland ee qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka godo taas oo booqasho la filayay in dhowaan uu ku tago degmooyin ka tirsan gobolka godo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaa dhacay banaanbax looga soo horjeeda maalinka shilay aheyd oo ka dhacay magaalada garbahaare iyo xarunta gobolka godo madaxweyne jubbaland oo ka dhacay garbahaare iyadoo banaanbaxaas uu ahaa mid ay soo qabaqaabiyeen xubno ka tirsan maamulka jubbaland saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee bahardheere ayaa sheegay in garoonka diyaaradaha saddex degmo oo ka tirsan gobolka godo aysan kasoo degi karin muslimiin maamulka jubbaland farax cabdinuur tubac oo ah taliyaha ururka afartan iyo sagaalaad gootada tobnaad ee qeybta afartan iyo saddexaad ayaa warbaahinta raadiyaha cadaada u sheegay in aysan aqbali doonin in muslimiinta ka tirsan maamulka jubbaland aysan imaan karin gobolka goda dhammaanteed wuxuu sheegay in maamulka jubbaland ay dhibaato badan ay ku hayaan shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi provincekan maamulka waa dowlad goboleedka jubbaland oo hadda dowladda kasoo horjeedo arrimahaas oo rabo in lagu dhibaateeyo dowladda federaalka ah oo maaragtay deegaanadan hadda aan joogno oo saanka dunida ayaad dhegaysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinkaga imaanay saaxiibayaal galab wanaagsan saaxiibayaal taliska ciidamada booliska gobolka banaadir ayaa isbedel wuxuu ku sameeyey qaar ka mid ah saraakiisha booliska salagyada gobolka banaadir iyo qaal iyo saraakiisha qaalbisan qeybaha ciidamada taliskan ayaa xilka ka qaaday taliyayaasha salagyada degmooyinka yaaqshid dharkiiley halwadaag iyo hilwaa waxaana uu taliyaal cusub oo bolis ah loo magacaabay degmooyinkaasi waxaa sidoo kale xilka laga qaaday taliyihii qeybta galbeed ee booliska qaasim axmed rooble waana xilkaasi loo dhiibay sarkaal lagu magacaabo xundubey oo ahaa ku-xigeenkii qaasim axmed rooble taliyaha saldhigga degmada hiliwaa khaliif ilka caase oo xilkaas laga qaaday ayaa la sheegay in loo dalacsiyay inuu noqdo ku-xigeenka qeybta taliska ee maamulka gobolka banaadir galab wanaagsan saaxiibayaal sahanka dunida ayaa dhegeysanaysaa saanka dunida ayaad dhegeysanaysaan raadiyo hadaado ayuuna idinkaga imaanaya saaxiib wasiirka wasaaradda duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullah farma waa maxamed cabdulaahi salaad omar ayaa faahfaahin ka bixiyay dab saakay ka kacay maqaayad ku taalla gudaha guraanka aadacadde ee magaalada muqdisho wasiirka ayaa sheegay in maqaayadda qeyb ka ah waa qeyb ka mid a ay gubatay islamarkaana lagu guuleystay in dabkaasi la damiyo wuxuu sheegay inaysan jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo qaybo ka mid ah maqaayadaasi oo dabka uu ka baabiyey maanta waa saaka subaxdii saacaddu markay ahayd shantii barkii ayaa koronto sababtay qaac inuu golaha golo goraanka cadde haba yaraatee waxa aan ragnay goraanka qalabka oo naf iyo ma jiraan ilaa ciidaha ciddi wax ku noqotay wasiir omar ayaa tilmaamay shaqada goraanka ay socoto islamarkaana aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin shaqadii duulimaadka ee goraanka aadan cabdulla cismaan aadan cadde ee magaalada muqdisho galab wanaagsan saaxiibayaal sahanka dunida raadiyo hadaado ayaad dhegeysanaysaa intaas ayaan kusoo gabagabeynay barnaamijka sahanka uu soo saaray saaxiibka imaan noor axmed xasan la socodsiinaya shirmaakin uu farsameynayay tan intan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
يحيى حبي قهوه